الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhammaan walaalaha qolka kala socda iyo walaalaha dhegeysan doonaba waxaan rajeynayaa codkayga in si fiican loo maqlaayo baaraka allahu fiikum waa casharadii noo socday kitaabka axaadiiث fi اlfitna wاlxawaadiث lisheikh alimaam moxamed ibn cabdilwahaab raxmat ullahi tacaala calayhi oo uu ku soo ururiyey axaadiis badan oo ka hadlaysa fitanta iyo dhacdooyinka iyo wixii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ka yidhi inta aanan u gelin xadiiskayga waxaan xusuusinayaa walaalaha muqadimadii aynu kaga hadalnay fitanta waxaynu sheegnay caalamka in fitan badan ay maantaba naharaynayso muslimiinta ayna ku hareereysan tahay meelo badanna ay ka dhacayso fitnaduna haddee marka macnaheeda la tilmaamo waxa weeye kala saaridda iyo imtixaanka way shayga in la imtixaano la kala saaro marka waxayna ka timi dahabka inta dabka la geliyo la kala bixiyo kiisha kiisa faalsada ah iyo kiisa saxiixa ah marka imtixaanada iyo fitantana dadku way ku kala baxaan waana lagu kala saaraa waxyaalaha looga badbaadana oo ugu muhiimsan waxaynu sheegnay inay tahay in la qabsado kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka ah akrintiisa tartiilkiisa tilaawadiisa iyo fahamkiisa iyo tadaburkiisa ilaahay subxaanahu wa tacaala waa kana faray alla subxaanahu wa tacaala utlu maa uuxiya ilayka min alkitaabi wa aqimi asalaa ilaahay subxaanahu wa tacaala qur'aankana wuu yasiray dadkana wuu amray waana kalaamkii ilaahay subxaanahu wa tacaala marka qofka akhristaa wuxuu la mid yahay qof ilaahay subxaanahu wa tacaala la sheekaysanaya oo la hadlaya kalaamkiisii kula hadlaya sidoo kalena sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam sunnada ka sugnaatay nebiga calayhi salaatu wasalaam oo iyadana la akhristo oo la dhegaysto oo la fahmo waxaa kaleeto oo nebiga calayhi salaatu wasalaam uu noo sheegay cibaadada in la badiyo marka ay fitnadu jirto fitnooyinku marka ay bataan adduunka fitantiisu ay badato in lagu cararo cibaadada ilaahay oo waa kaynu soo marnay xadiiskii ahaa bilowga bilowga kitaabkan alcibaadatu fi lharji ka hijratin ilaya cibaadada waktiga fitnadu ay jirto harjigu harjigu waa dilka iyo geerida badan iyo dhiigga qatliga weeye marka ay badato waxaa loo baahayay qofku cibaadada inuu badiyo ku mashquulo dadka iyo dhexgalkooda badan iyo wararka badanna uu iska yarayo waxyaalaha ugu badan ee fitantu markay ugu daran ee qofka taabta waxaa ka mid ah ama qalbigiisa wax ka bedela waxa weeye hadalka iyo carabka adduunkana maanta waxaa wareeriya waxaa la yidhaahdo meediyada ama iclaamka ama warbaahinta taasoo dadku markaa had iyo jeer ay gelayaan internetyada iyo idaacadaha iyo tviyada satellaytyada waxaasoo dhan oo war ku shubaya qofka wararkaasoo dhanna waxay xambaarsan yihiin qeyb badan oo ka mida fitanta ayay xambaarsan yihiin qofka qalbigiisa markay ku dhacaanna bani aadam weeye inay wax ka bedelayaan layskuma hayo marka qofku inuu aada isaga ilaaliyaa loo baahan yahay oo xataa in badan oo ka mid ah uu dhegaha ka cufaysto maxaa yeelay dhegaysidkeyga qalbiguna waa daciif bani aadamku fitantuna way taabataa marka qofku inuu u bato oo qalbigiisa ay u badato kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo sunnada nebigiisa calayhi salaatu wassalaam ayaa waxyaalaha ugu wanaagsan ee uu kaga badbaadi karo qofku fitanta ka mida marka kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam oo la badsado iyo cibaadada oo la badiyo sidoo kalena qodobka saddexaad waxaa weeye culimada raasikhiinta ah rabbaaniyiinta ah ee cilmiga ku raasikhay in iyagana lagu xirnaado culimada fuqahada ah dadkao dhami culimo wad ma wada aha laska magaca waa laiska wada qaataa oo iska sahlan tahay laakiin dadka culimada ah ee waaweyn ee raasikhiinta ah ee fuqahada ah ee rabbaaniyiinta ah ee ahlu sunnada ah dadkaas in meesha ay maraan la laazimo had iyo jeer oo lagu xirnaado waxay ka mid tahay waxyaalaha fitanta dadka ilaahay uu kaga badbaadiyo maxaa yeelay culimmadu waxay inta badan raasikhiinta ahy wax ka qaataan oo wax ku fiiriyaan adilada sharciga ah iyo qawaacidda islaamka ayay wax ku eegaan wax ku miisaamaan cawaatifta iyo caatifada iyo dadku waxay jecel yihiin iyo warbaahinta iyo keliya wax kuma dhisaan waxay wax ku dhisaan qawaacidda shareecada iyo maqaasideeda ujeedooyinka shareecadu ay leedahay iyo masaalixda iyo mafaasidda ayay wax ku dhisaan saas darteed waxaa ka soo baxa hadallo dadku laga yaabo marka hore inay la yaabaan ama ay inkiraan ama ay ku tilmaamaan inay yihiin dad aan yacni diintii u qiiroonayn inay ku tilmaamaan laakiin aakhirka waxaa la ogaadaa goor waktigu dhammaaday ayaa la ogaadaa inay iyagu ka saxnaayeen dadka marka had iyo jeer in loo noqdo oo la laazimana waxay tahay waxyaalaha lagu badbaada ayay ka mid tahay ilaahina subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu fitanta naga badbaadiyo annaga subxaanahu wa tacaala dadka muslimiinta ah ee dhibaataysan meel kastoo ay joogaan dhibka inuu ilaahay ka qaado dhulkooda iyo dadkooda shucuubtooda ubadkooda iyo cirdigooda iyo maalkoodana ilaahay subxaanahu wa tacaala uu dhowro allana subxaanahu wa tacaala wixii cadow ku ah oo dhan ilaahay uu ka hayo kana qabto rabbi subxaanahu wa tacaala diinteenna noo xifdiyo dalkeenna gaar ahaan soomaaliya iyo dadkeenna ilaahay subxaanahu wa tacaala meel kastoo ay joogaan ku ammaansado fitantana ilaahay ka badbaadiyo allana subxaanahu wa tacaala nabadgeliyo iyo amni iyo nolol wanaagsan ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku minaysto uu siiyo casharada inoo socday waxaynu xalay ku istaagnay xadiiska shan iyo afartanaad tirsiga aan u samaynay axaadiistan aan ka soo koobnay kitaabka sheekha sidaa aad ku haysataan kitaabka waxaana caawa ka bilaabanaysaa xadiiska afartan iyo lixaad waana xadiiska uu leeyahay sheekhu wadakara ibnu maajah min musnadi ziyaadin biisnaadin saxiixin ibnu maajah waa imaam ka mida a'imada lixda ah ee kutubta sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam ilaalisay ee ugu muhiimsan ka mida min musnadi ziyaadi biisnaadin صaxiixi kama taqadama wa qaala xadahanaa caliy bnu muxamed xadahanaa mucaawiya can abi malikin alashjaciyi can ribciyi bni ibni xiraashin can xudayfata qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalama yadrusu اlslaamu xudayfa ayaa markaa welinaya xadiiskan yadrusu اlslaamu waxaa tirtirmaya oo duugoobaya islaamkii ayaa duugoobaya indiraasku waa shayku shaygu marka uu dhammaado ama uu duugoobo oo raadkiisii uu sii yaraado kamaa yadrusu sida uu u duugoobo washyu thawbi marada ama go-a darafkiisu sida uu u duugoobo xataa laa yudra ilaa la garan waayo maa siyaamun muxuu soon yahay walaa salaatun maxay salaadi tahay walaa nusukun muxuu xaj yahay ama qallin yahay walaa sadaqatun maxay zako ama sadaqo ay tahay wa yusraa waxaa la dheelmiyaa bikitaab calaa kitaabi illaahi kitaabkii ilaahay baa la dheelmiyaa fii leylatin habeen baa la dheelin yabqaa ow falaa tabqaa minhu fi lardi ilaa ayan dhulka kaga harin aayatun hal aayad ilaa ayan dhulka ku harin qur'aankii ayaa dhulka laga qaadayaa ilaa hal aayadna aanay dhulka ku sugnaanin oo ku harin wa tabqaa waxaa haraya dawaa'ifu min annaas dad baa haraya kooxa ah ashaykhu alkabiiru nin odaya hoda ah waalcajuuzu habar yaquulaani odhanaya adraknaa waxaan soo gaarnay aabbaa'anaa aabbayaashana calaa haadihi alkalimati kelimaddaas baan ka soo gaarnay laa ilaaha ila allaahu baan ka soo gaarnay marka islaamkii ayaa duugoobaya oo la weynaya yaraanaya dhulka eber ka noqonaya o ka dhammaanaya qur'aankiina dhulka habeen baa laga suulinayaa oo waxaa aayadna kuma soo harayso dhulka dad baa marka dhulkaa ku soo haraya odayaal iyo habro iyo ah oo odhanaya waxaanu aabbayaashaya ka soo gaarnay kelimaddaas laa ilaaha ila allah laakiin wax salaad ah iyo wax soon ah iyo wax sadaqa ah iyo wax zaka ah iyo wax xaj ah oo la yaqaano ma jiraan haba yaraatee ama la sameeyo kelimaddaas laa ilaaha ila allahu baanu ka soo gaarnay aabbayaashayada fa naxnu naquuluhaa annagu waan odhanaynaa iyadii baan ku celinaynaa fa qaala lahu sila sila ayaa ku yidhi oo ninka xadiiska ka warinaya ah xudayfa maa yugni canhum laa ilaaha ila allah maxay taraysaa oo maxay u taraysaa laa ilaaha ila allaahu wa hum laa yadruuna iyagoon ogayn maa salaatun salaadi maxay tahay walaa siyaamun soon muxuu yahay walaa nusukun xaj muxuu yahay walaa sadaqatun zako maxay tahay oo arkaantii islaamka ma ayan waxba ka garanayn maxay u taraysaa buu yidhi laa ilaaha ila allah fa acrada canhu xudayfa xudayfa wuu ka jeestay marka huma raddahaa calayhi mar labaad buu ku celiyey halaathan saddex maa tugni canhum yani mar walba uu leeyahay war maxay u taraysaa laa ilaaha ila allaahu haddayan salaadna garanayn soonna garanayn oo samaynayn sadaqana samaynayn iyo zako xajna garanayn arkaantii islaamka way ka wada maqan tahay afarteedii kale huma raddaa calayhi halaathan kulu dalika yucridu canhu xudayfa mar kastana xudayfa waa uu ka jeensanayey ama waa uu warkiisa dhinac buu uga jeensanayey uma aqbala calayhi markaasuu ku soo jeestay mar saddexaadkii markuu weydiiyey xudayfatu xudayfa kusoo jeestay faqaala wuxuu yidhi yaa silatu silow tunjiihi min annaar naanba naar bay ka badbaadinaysaa yaa silatu tunjiihi min annaar naar bay ka badbaadinaysaa yaa silatu tunjiihi min annaar silow naar bay ka badbaadinaysaa halaathan saddex goor buu saa ugu celiyey xadiiska saa sheegnay ibnu maaja raximah allahu tacaala ayaa ku wariyey kitaabkiisa sunanka ah waana xadiis saxiixa sheekh alalbanina wuu saxiix yeelay oo sunan ibni maaja iyo keyrkiisa waa ku saxiix yeelay kaloo ku saxiix yeelay silsilat alaxaadiis asaxiixa silsilatu alaxaadiis asaxiixa ayuu ku saxiix yeelay alxaafid ibn xajarna yani wuu tilmaamay xadiiskan inuu sanadkiisu saxiix yahay ama xoog badan yahay fatx albaariga ayuu ku sheegay kitaabka duhuur lfitan ama baabka duhuur lfitan fitooyinku markay soo baxaan wuxuu yidhi xaafidku ma akhrajahu ibnu maaja bisanadin qawiyin sanad qawi ah ayuu kusoo saaray ibnu maaja marka xadiisku waa xadiis saxiixa sheekh alalbani raxmat ullahi calayhi wuxuu yidhi wafi hada alxadiidi xadiiskan waxaa ku jira naba'un khatiirun hadal khatarahoo culus baa ku jira wahuwa annahu kaasoo ah sawfa ya'ti cala alislaami zamanun islaamka inay ku iman doonto zaman uu iman doono yumxaa la tirayo aharuhu raadkiisa dhulka laga tirayo wa cala alqur'aani qur'aankuna la qaadayo fa yurfac dhulka laga qaadayo ilaahay dhulka uu ka rafcinayo falaa yabqa minhu walaa aayatun waaxida oo hal aayadna aanay ka harihayn wuxuu kaloo yidhi sheekhu oo silsilat alaxaadiis saxiixa tacliiqaadka uu ku sheegay ku yidhi wa fi lxadiidi xadiiskan waxaa kaloo ku sugan ishaaratun tilmaan baa ku sugan ilaa cadamati alqur'aan qur'aanka weynaantiisa iyo cadiimnimadiisa wa ana wujuudahu joogitaankiisuna bayna almuslimiin muslimiinta dhexdooda huwa asababu bibaqaa'i libaqaa'i diinihim sabab inuu u yahay ugu weyn diintoodu inay baaqi noqoto oo dhulka baaqi ku noqoto maxaa yaele haddii qur'aankii la qaado diintoodii waxba kama harayso dhulka waxba ma joogayaan saasuu yidhi sheekhu wuxuu kaloo yidhi sheekhu hadal nafiisa weeyahe tulaabulcilmiga dadka ahay inay u noqdaan ay fiican tahay aadna u tadaburaan oo ay ugu fiirsadaan raximah allahu tacaala waa sheekh albaniye wa fi lxadiisi xadiiskan waxaa ku jira buu yidhi faa'idatun fiqhiya haama faa'iide fiqhiya oo oo culus oo weyn baa ku jirta buu yidhi wa hiya ana shahaadatu an laa ilaaha ila allah taasoo ah shahaadada an laa ilaaha ila allah tunji qaa'ilahaa inay badbaadinayso qofka dhaha oo si daacada u yidhaahda min alkhuluudi fi nnaari yowma alqiyaama naar inuu maro bay ka badbaadinaysaa yowma alqiyaama qofkii laa ilaaha ila allahu yidhi si khaalisa u yidhi waxay ka badbaadinaysaa sida xadiiskan uu tilmaamayo buu yidhi ee khuluud fi nnaar maxaa yeele tunjiihim min annaar buu yidhi walow kaana laa yuqadimu laa yaquumu bishayin min arkaani alislaami alkhamsa alukhraa walow aanu xataa samayn arkaantii islaamka ee shanta ahayd inteedii kale kaasalaati wa gayrihaa salaaddii iyo kayrkeed wa min almacluumi waxaa la og yahay buu yidhi ana alculamaaa ikhtalafuu culimmadu way isku khilaafeen fii xukmi taariki salaati khaasa salaada qofka ka taga way isku khilaafeen oo ka ulakac uga taga maca iimaanihi bimashruuciyatihaa isaga oo rumaysan in lagu leeyahay ayuu haddana ka tegay salaadii marka taasay isku khilaafeen kan isagu ulakac uga tagaa oo laha oo leh inkira oo layguma laha odhanaya kaas layskuma khilaafsano gaalnimadiisa laakiin waxay isku khilaafeen midka laa ilaaha ila allahu leh laakiin salaaddii aan tukan isagoo qirsan salaadda in lagu leeyahay oo xaq ay tahay buu ka tegey kaasay isku khilaafeen faljamhuuru wuu yidhi sheekhu jamhuurku yani jamaahiirta culammadu say u badan yihiin culimmada marka uu leeyahana culimmadii hore oo fuqahada ahayd buu ka hadlaya waana madaahibta afarta ah ee badanaaba jamhuurka halkaasay ku xambaaraan inuu leeyahay jamhuurkoodu say u badan yihiin calaa annahu laa yakfuru bidaalika inaanu arrinkaa ku gaaloobihayn bal yufasaqu bal yufasaqu waxa weeye faasiqnimo ayuu yeelanayaa wadahaba axmedun ilaa annahu yakfur imaam axmed baa afarta imaam ku tegey isagu inuu gaaloobayo wa annahu yuqtalu riddatan laa xaddan in riddo lagu dilayo markaas ee xad aanay ahayn oo culimmada kale waxay leeyihin hadduu markaa diido toobadkeen baa laga dalbayaa oo hadduu diido markaasaa la dilayaa laakiin dilkaasu waa dil xad ah fariido inuu ka soo bixi waayey baa loo dilayaa ee ma aha gaalnimo marka sidaa sheekhu sheegay fawaa'idaas marka aan soo guurinay kadib waxaan leenahay waxay tilmaamaysaa xadiisku sida sheekh alalbani raximah allahu tacaala u tacliiqiyeyba laa ilaaha ila allahu iyo culayska ay leedahay oo dadkaas soo haray zamanka ah oo islaamkii waxba ka garanayn oo salaad iyo soon iyo sadaqo iyo zako iyo xaj midna aan garanayn aanna ku camal falayn wuxuu yidhi xudayfa way ka badbaadinaysaa naarta ayay ka badbaadinaysaa laa ilaha illa allah markuu ninkii weydiiye u yidhi maxay u taraysaa laa ilaha illa allah arrinkaasu marka wuxuu aada iyo aada uga soo horjeedaa gaalaysiinta dadka ahlu tawxiidka ah la gaalaysiiyo ama lagu degdego gaalaysiintooda ama acmaal markay ka tagaan camal markay ka tagaan iyagoo ahlu tawxiid ah lagu degdego in diinta lagaga saaro in diinta lagaga saaro arrinkaas oo aan arrin fudud ahayn oo qofka tawxiidsanaya ee ilaa laa ilaaha ila allahu leh in arrinkiisu culus yahay diinta wuxuu uga baxaanay noqonayso arrin culus oo aada loo yaqiinsaday oo waadix ah oo bawaax ah inay noqonayso oo lagu xukmiyo laakiin aan lagu degdegayn waxay tusinaysaa sida ay u badbaadinayso yowma alqiyaama oo khuluud min annaar ay uga badbaadinayso walow xataa uu galo hadduu xataa naarta galo oo dembiyaal ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku geliyo uu sameeyey oo aanu ka toobadkeenin in aakhirkiisa uu ma'aalkiisa dambe ama ciribtiisa dambe ay janno noqonayso o aanu ku waarihayn maadaama qalbigiisa in yar oo laa ilaaha ila allahu tawxiidka ilaahay ay ku jirto axaadiis kaloo badanna way tilmaamaysaa oo naarta in laga soo saarayo man kaana fii qalbihi mihqaalu darati min iimaan yacni wax yar yar yar oo aad u yar oo xabad ciida xataa leeg yacni dhibic leeg oo oo oo oo oo iimaan ah qalbigiisa qofkay ku jirtay laga soo saarayo naarta in laga soo saarayo sida axaadiistu ay tilmaamayso marka aada haysaga jiraan dadka yacni ku tegey ama ku halaagsamay inay dadka ahlu tawxiidka ama ummadda muslimka ah ay gaalaysiin dhinaca kala maraan ama ku degdegaan ama fududaystaan ama ay riddada iskaga xambaaraan qof kasta oo muslima oo dembi ku dhacay isagoo tawxiidsanaya min axaadiisi alfitan baabkan wuxuu leeyahay sheikhu axaadiis kale oo ka mida axaadiistii fitnada ku soo aroortay walimuslimin can xudayfata xudayfa ayaa wuxuu ka warinayaa nebiga calayh isalaatu wasalaam qaama fiina rasuulu llahi sala allahu alayh wasalama nebiga calayh isalaatu wasalaam ayaa noo istaagay khudbad buu istaagay maqaaman maqaam buu istaagay maa taraka fiihi aanu ka tegin shay-an shay aanu ka tegin yakuunu fii maqaamihi daalika maqaamka uu maalintaa taagnaa ama meeshuu taagnaa maalintaas jiray ilaa qiyaami saaca ilaa iyo saacaddu intay ka dhacdo inta u dhaxaysa wax cilmiya oo ku sugan iyo wax dhici doona oo dhacdo ah aanu waxba ka tegin ilaa xadasa ramay xafidahu man xafidahu qofkii xafiday waa xafiday wa nasiyahu man nasiyahu qofkii hilmaamayna wuu hilmaamay faadkuruhu anigu waan xusuustaa kamaa yadkuru rajulu sida ninku uu u xasuusto wajha arajuli nin wejigiisa idaa qaaba canhu markuu ka maqnaado muddo uma idaa ra'aahu oo haddana kadib uu arko carafahu markaasuu soo xusuusanaya u arkaya marka hadalladii nebiga calayhi salaatu wasalaam sidaasoo kale igu yihiin buu yidhi oo hadalladii uu maalintaa ka warramayay iyo dhacdooyinkii uu ka sheekeynayey fitantii iyo wuxuu ka sheekeynayey sidii waxay iila noqotaa nin qof yaqaanay oo qofkii muddo ka maqnaayo markuu arko soo xusuusanaya anna markaan axdaastaa arko ama waxyaalaha uu ka warramay nebigu alay sala slam aan arko baan soo xusuusanaya hadalkii nebiga calayhi salaatu wasalaam xadiiskan marka waa sidaas uu sheegay imaam muslim waa weriyey abu daawuudna waa weriyey imaam axmed waa weriyey bukhaarina qayb buu ka weriyey qaala wuxuu yidhi wallaahi ma adri waa xudayfa odhanaya wallaahi ma adri ma garan ya asxaabi asxaabtay miyay hilmaameen am tanaasawhu mase way silmaansiinayaan wallaahi maa taraka rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalama nebigu calayhi salaatu wasalaam wallaanu uga tegin min qaa'idi fitnatin nin fitna hogaaminaya ilaa an tanqadiya addunyaa ilaa adduunyadu ay dhammaato nin fitna hogaamiya ma uyan ka tegin yabluqu man macahu oo wixii isaga la socda ay gaarayaan halaatha mi'atin fasaacidan saddex boqol ama ka badan ilaa qad samaahu lanaa ilaa wuu noo magacaabay wuu noo magacdhabay qofkaas biismihi wa ismi abiihi wa ismi qabiilatihi magiciisa iyo magicii aabbihiis iyo magicii qabiiladiisaba uu noo sheegay saasuu leeyahy xadiiskan abu daa'uud baa wariyey fi lfitan walmalaaxim hase yeeshee sheekh alalbani raximah allahu tacaala xadiiska wuxuu ku tilmaamay inuu xadiis daciifa yahay oo daciif abi daa-uud uu ku daciifiyey mishkaat almasaabiix uu ku daciifiyey marka saas darteed baynaan waxba ugu dhisi karin walahu canhu qaala xadahanaa rasuulu llahi salى allahu alayhi wasalama xadiiskan muslim buu ka warinayaa muslim baa wariyey waa xadiis saxiixa xadahanaa rasuulu اllahi salى اllahu alayhi wasalama majlisan majlis buu noogu warramay nebigu calayhi الsalaatu wasalaam anba'a fiihi wuxuu nooga sheekeeyey can ilfitani fitantii buu nooga sheekeeyey faqaala wuxuu yidhi wa huwa yacuddu اlfitana isagoo fitantii tirinaaya ayuu wuxuu yidhi minhaa halaaثun saddex baa ka mida laa yakadna waxay ku siganayaan darna inaanay ka tegin shay-an shayna inaanay ka tegin saddex aan waxba dhaafi hayn oo meelna dhaafi hayn oo qofna dhaafi hayn baa ka mida buu yidhi fitanta meel walba gelaya wa minhaa fitanun qaarna waxa weeye waxaa ka mida fitnooyin ka riyaaxi sayfi sida dabaylaha xagaaga ah minhaa sigaarun qaarkood yaryar yihiin wa minhaa kibaarun qaarkoodna way waaweyn yihiin xadiiskanna waa soo marnay oo darsigii koowaad taqriiban mise darsigii labaad baynu ku soo marnay oo axaadiistan aynu kaga warramayn wuxuuna tilmaamayaa axaadiis fitantu inay kala duwan tahay oo kuwo yaryar iyo kuwo waaweyn oo culculusba ay leedahay oo aan laga bixi karin kuwa ugu daranna waa kuwa dhiigga iyo khilaafka iyo furqada ummadda ay kaga dhacdo waa kuwa ugu daran kuwa ugu daran oo ugu dhib badan kuwaas weeye ummadda dhexdeeda markay noqoto kuwa waxaa jira aan qofna dhaafi hayn oo ummaddii ay wada saamaynayso laakiin dadna si yar u saamaynayso dadna si weyn u saamaynayso dhex dabaalanayaan wali abi daawuuda can ibni cumara qaala kunnaa qucuudan cinda rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalama nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaanu la fadhinay fadakara alfitana fitantii buu ka warramay fa akhara fiiha aad buu ugu dheeraaday xataa dakara ilaa uu ka xuso oo ka sheego fitnata alaxlaas fitnadii alaxlaas la dhihi jiray axlaastu waa jamcu xils xilsiguna waa kebedda ratiga dabarkiisa la saaro oo dee had iyo jeer mid dhabarka ratiga saaran weeye oo ratiga lagu raro marka way madoobaataa siday meesha u hayso ama wax loodku u saamaynayo marka fitna raagaysa weeye sida kebeddaas u madoobaatay u raagtay bay iyaduna uraa u raagaysaa hahay muddo dheer inay joogto oo markaa ay madoobaato oo mugdi ay tahay oo sida kebedduba ay u madoobaatay ayay noqonaysaa saasoo axlaas loogu tilmaamo ama fitno guryaha la fadhiyo wayo kun xilsa beytika waa kan yihi nebigu alay slat salaam mid gurigiisa ku dhegan marka shayga meel yani laazimah oo fadh inuu fadhiyo meesha asal ahaana halkaasi kasoo jeedaa kebeddaa ratiga kisaaga hadalka bahalkaa la saaro kebeddaa la saaro halkaa ayay kasoo jeedaa maxaa yeele had iyo jeer waa mid meesha saarano joogitaanka iyo dheer muddada dheer ay meesha saaran tahay ayaa loogu magac daray fa qaala qaa'ilun mid baa wuxuu yidhi nin baa weydiiyey yaa rasuula allahi rasuulkii allow wamaa fitnat alaxlaas fitnat alaxlaas maxay tahay marka cabdillahi bni cumar wuxuu yidhi nebigu calayh salatu salaam wuu noo warramayo fitantii buu ka warramay wuu ku dheeraaday ilaa uu ka xuso fitnat alaxlaas fitnadaas ilaa uu gaaro markaasaa nin weydiiyey wuxuu yidhi wamaa fitnat alaxlaas maxay tahay rasuulkii allow faqaala wuxuu yidhi hiya harabun wa xarbun waa carar iyo qax iyo dagaalo qax iyo dagaal weeye carar iyo qax iyo dagaal riwaayaadka qaarkood nahab baa ku soo arooray nahab iyo bililqo ha waxa weeye fitnada fitnat alaxlaas waa fitno dagaal iyo qax iyo boob intaasa intaasay intaasay ku caan tahay uma haddana waxaa ku xigta buu yidhi fitnatu saraa dakhanuhaa fitnatu samaa annacmaa saraa wa nacmaa nicmo weye sixo iyo caafimaad iyo barwaaqa la helaya dakhanuuhaa yacni buuxitaankeeda iyo kicinteeda iyo hurinteedu waxay noqonaysaa min taxti qadamay rajulin nin min ahli beyti lugtiisay ka soo huraysaa ninkaasaa hurinaya yazcumu annahu minii wuxuu sheeganayaa inuu aniga iga iga mid yahay yacni nebiga alayh sala slam buu ku abtirsanaya walaysa minii igana mid maaha kaasu iguma abtirsado inamaa awliyaa'ii aniga dadka xigtada ii ahi wa almuttaquuna kuwa ilaahay ka baqa wey kuwa ilaahay ka cabsada weeye uma yasطalixu naasu intaa kadib baa dadkii waxay ku heshiinayaan calaa rajulin nin bay ku heshiinayaan nin bay ku heshiinayaan oo kawarikin calaa dilacin kawarikin calaa dilacin marka dilcigu waa naqaano waxa weeye waa feer weeye warigkuna waa waa haweeye barida ama sinta marka hadda meel ayan ku istaagahayn waxaa tilmaan loogu qaadaa arrinkaa tilmaan waxaa loogu qaadaa arrinka aan sugnaan arrinka feertu kuma sugnaanayso barida kuma sugnaanayso marka saas darteed ninkaasu nin ku sugan maaha lagu waa lagu heshiiyey madaxtinimadiisa laakiin nin u qalma maaha nin u qalma maaha ahe marka wuxuu yidhi sheekh sharxay abu da-uudka ka warikin calaa dilacin markaad tidhaahdo warig waa la yaqaanaa waa waa sintaamo waa waa ma maaragtay barida calaa dilacin dilcuna waa feerta feer marka ku taagan dilac kuma fadhiisan karto markaa way ka dusaysaa wa macnaahu almru laa yahbutu walaa yastaqiim arrin aan sugnaanayn oo istaagahayn wey wadalika ana dilaci laa yaquumu bilwarig maxaa yeelay feertu barida kuma istaagto wa biljumlati yuriidu wuxuu rabaa macnuhu yahay ana hada arajuli ninkaasu kayra khaliiqin lilmulki kayra khaliiqin lilmulki waa nin aan madaxtinimada u qalmin oo u suubanayn walaa mustaqilin bihi ama se aan la keli noqon oo u xor ahayn fi nihaayati gariib alxadiisna wuxuu yidhi sheekhu yasطalixuuna calaa amrin waahin arrinkaa lagu heshiiyey waa arrin daciif ah oo aan meel jirin weeye arrin aan meel jirin weeye oo waxba ku sugnayn arrinka lagu heshiiyey fidnadaas kadib laa nidaama lahu walaa istiqaama laa nidaama lahu nidaamna male walaa istiqaama marka xukunka daciifka ah oo aan tabarta lahayn oo aan tayada lahayn oo ninkan hogaaminaya laftigiisu aanu ahayn nin u qalma intaasuu tilmaamaya lianna alwarika laa yastaqiimu cala adilaci walaa yatarakabu calayhi liikhtilaafi maa baynahuma maxaa yale bari iyo maxaa isu soo galay iyo feer meel meel ma wada geli karaanoo ma wada fari iskuma dhigi karaan waana kala fog yihiin waana he kala fog yihiin sinta iyo iyo iyo iyo feedho waaya waaya marka wuxuu yidhi fidnadaasu markay dhammaato ayaa imanaysaa fitnatu saraa kadibna waxaa lagu heshiinayaa ninkaas raju calaa rajulin kawarikin calaa dilacin ah uma fitnatu duhayma haddana waxaa ku xigaysa ila fitadtii buu magacyadoodii ka wada warramayaan waxaa ku xigta fitnatu duhaymaa duhaymaa waa tasgiir dahmaa dah yacni fitna dhib badan fitna dhib badan oo madow yaa ayaa maaragtay marka tasgiirintan u tasgiiriyana waa litacdiim bay yidhaahdeen culimadu ama taxqiirin shidadeeda ayaa sidaas loo yiri marka fitnatu duhaymaa baa haddana imanaysa oo maxay tahay fitnatu duhaymaa fitnadaasu laa tadacu axadan qofna ma dhaafayso min haadihi alummati ummaddan ka mid ah ilaa latamathu latmatan ilaa dharbaaxo dharbaaxadeeda ku mid ah bay ku dhufanaysaa a qofkaa qof ay dhaafayso ma jiro qof walba ummaddan ka mid ah dharbaaxay ku dhufanaysaa macnuhu waxa weeye way asiibaysaa fitnadaas oo ama warkeeda ama ukicitaankeeda ama dhexgalkeeda ama dhex orodkeeda ama horboodkeeda baa wax ka soo gaarayaan ama wadwadideeda ayaa uu wax ka gelayaa marka laa t laa tadacu axada min hadihi اlummati ilaa latamathu arrinkan wuxuu aad u adkaynayaa fitnooyinka in laga laga ad looga gaabsado oo khilaafaadka muslimiinta sharta dagaalada dhexdooda ah fitanta ah fitanta adduun waxaas in aad qofka uga gaabsado oo diintiisa u dhowrto ayuu xadiiskanu leedahay waaya fa idaa qiila haddii la yidhaahdo inqadat way dhammaatay tamaadat markaasayba isfidinaysaaba ahy markii la yidhaahdo waabana dhaaftay markaasay isfidinaysaa yusbixu arajulu fiiha mu'minan ninku wuxuu waa beriisanayaa ama qofku isagoo mu'mina wa yumsii kaafiran isagoo gaal ahna wuu wuu ku gabaldhacsanayaa xataa yasiira annaasu ilaa dadku ay noqdaan ilaa fustaatayni laba qaybood laba qaybood laba laba qaybood bay dadku noqonayaan ama laba gurub fustaadu ima fustaadu iimaanin laa nifaaqa fiihi waa qayb dhinac iimaan ah oo aan wax nifaaqi ku jirin wa fustaadu nifaaqin laa iimaana fiihi iyo fustaad nifaaq ah oo munaafiqnimo ah oon wax iimaani ku jirin fa idaa kaana daalikum markay dadku labadaas u kala qaybsamayaan faاntadiru الdajaala min yowmihi aw min gadin dajaalkii waxaad sugtaan ama beri ama maalintaas ama maalinta ku xigta baa la sugayaa dajaalkii xadiiskan waxaa wariyey abu daawuud raxmat اllahi tacaala calayh sulayman ibn alashcas asijastani kitaabkiisa cadiimka ah ee weyne sunan abi daawuud la yidhaahdo buu ku wariyey xim wuxuuna waana ita waana xadiis صaxiixa xadiis صaxiixa weeye oo laa gubara calayhi sheikh alalbanina wuu saxiix yeelay oo saxiix abi daawuud silsilaة اaxaadiis صaxiixa mushkaat اlmasaabiix صaxiix اljaamic الصagiir intaas buu ku saxiix yeelay marka xadiisku waa xadiis صaxiixa wuxuuna tilmaamayaa fitnooyinka isdaba jooga ee iman doona cabdullaahi bni cumar baana werinaya wuxuu leeyahy cabdullahi bni cumar nebiga alayh salat salaam ayaan la fadhinay wuxuu nooga warramay fitnooyinkii taas waxay ku tusinaysaa nebigu alayh salatu wasalaam inuu fitanta asxaabtiisa aada ugaga digi jiray oo aada ugaga warrami jiray waana waxay axaadiista ugu badan tahay oo aadka ugu fara badan tahay marka wuxuu leeyahay nebigu calayhi salaatu wasalaam annagoo la fadhina buu fitantii xusay oo aad buu ugu dheeraaday oo faahiyey fa akhara fiiha wuu badiyey xataa dakara fitnata alaxlaasi xataa dakara fitnata alaxlaas ilaa yani dadkii ilaa uu xusay fitnat alaxlaas waxaa waa yani halkaas yani mudan in fitanta ummadda looga digo muslimka ah naseexaday ka mid tahay axaadiistii nebiga calayh isalaatu wasalaam ayaa aada ugu fara badan waana sunnadiisii iyo daabigiisii bay ahayd maxaa yeelay fitnadaas qulubtooday wax yeelaysaa diintoodana waxbay yeelaysaa marka nebiguna calayhi salaatu wasalaam salaad walba in fitnada adduunyada iyo tan aakhira laga ilaahay laga magan galo ayuuna faray salaad walba acuudu bika min fitnati الnaar min cadaabi الnaar wamin fitnati اlmaxya wاlmamaat wa min fitnati اlmasiix اdajaal salaad walba weye waxaa kaloo ou dadka faray inay yani ka cudubilaystaan oo ilaahay ka magan galaan fitanta fitantuna way badan tahay quluubtana waa loo cardiyaa habeen iyo maalin quluubtaa loo cardiyaa tucradu alfitanu cala alquluubi carda alxasiiri cuudan cuudan xadiiskii saxiix muslim baa saas ahaa marka dadka qaar baa markii laga hadlo fitanta xoogaa aada moodaa inay yacni arrinkaas si uga sirriigtaan arrinkaas arrin saxa maaha oo waxa weeye qofku haddii uu ka cararo fitanta in laga hadlo macnaha hadde fitnadii yacni qof ku dhex jira buu noqonayaa maxaa yeelay yani qofka muslimka waa jecel yahay in looga digo oo la xuso oo la xusuusiyo si aakhiradiisii ay ugu badbaado adduunyadiisina ugu badbaado qofka muslimka ay qasad kale ma laha in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka badbaadiyo fitne adduun iyo fitne aakhira maaha caafimaad ilaahay ka siiyo oo ilaahay ka caafiyo marka waa arin lagu celceliyo markaa nabigu alay slam ku dheeraaday kadib wuxuu gaaray fitnat laxlaas fitnat laxlaas markii la weydiiyey wuxuu yidhi waa dagaal iyo carar iyo qax iyo bililiqo intaasay isku darsataa uma haddana waxay imanaysa fitnatu saraa mid xoogaa barwaaqo ah oo fitnadaasu ay ka hurayso yacni nin aniga qaraabadayda ahli beytkayga ah sheeganaya inuu aniga iga mid yahay marka ahli beytkii nebiga alayh salatu salaam inuu ka mid yahay ama quraysh ama reer bani hashim uu ka mid yahay xadiisku ma anfinayo laakiin nebigu alayh salatu salaam dariiqadiisa ninkaas maadaama uu diiday ayuu u anfiyey leannu dadka aalkiisa ama albeytkiisa ka raacay nebiga alayh salatu salaam waa intii rumaysay nebiga alayh salaatu wasalaam oo sunnadiisa raacday laakiin walow ay ahaayeen qaar ehelkiisa ahaa ama qaraabadiisa ahaa haddaanay rumayn sida abilahab oo kale nebiga alayh salaatu wasalaam tol uma ahaa tol uma aha inamaa awliyaa'uhu almuttaquun saas darteed buu yidhi inamaa awliyaa'i almuttaquun dadka muttaqiinta ilaahay ka baqay wey kadib haddana dadku waxay ku heshiinayaan buu yidhi nin baa lagu heshiinayaa khaliifo ah oo laakiin daciifah oo arrinkiisu aada u taag daran yahay xukunkiisu uma haddana waxaa imanaysuu yidhi fitnatu duhaymaa oo qofna aan dhaafihayn inayd arbaaxo ku dhifato ama feer u taagto maahayne qofna aan dhaafihayn haddii la yidhaahdo way dhammaatayna markaasayba fidaysaa waa yahay fitnadaa dhexdeeda duhaymaada la yidhaahdo ee dhibka badan ayaa dadku isbedbedelayaan marka qofku yusbixu rajulu fiiha mu'minan wa yumsi kaafiran yusbixu rajulu mumina fiiha mu'minan wa yumsi kaafiran laba macnaa lagu fasiray labada macno waxaa weeye midka koowaad yusbixu rajulu fiiha mu'minan inuu gaa iimaan ku waaberiysanayo wa yumsi kaafiran gaalnimadii dhabka ah dhabta ahayd inay tahay oo diinta uga baxaayey buuba ku gabal dhacsanaya markaa diintii gabalku wuxuu u dhacayaa isagoo diintii ka baxay oo la yimi ama ku gatay caradin min addunya sida xadiiska kaleeto ay ay ku tilmaanayd oo aynu soo marnay yabiicu diinahu bicaradin min addunyaa adduunye yar oo jago iyo madaxtinimo iyo xoogaa lacaga iyo xoogaa wax la siiyo magaca iyo waxaasuu ku gadanayaa diintiisii markaasuu diintii uga baxaya ahe a halis weeye marka fitnadaana keenaysa fitnada uu ku dhex jiro baa keentay inuu saa isu bedelo oo qofkii uu diintii uga baxo nasal allah alcaafiya ilaahay baan subxana wa tacala caafimaad weydiisanayn ama waxa weeye wuxuu gabal dhacsanayaa isagoo mu'mina wuxuu waa berisanayaa isagoo gaala taas waa macnaha hore macnaha labaad waxa weye inaanay gaalnimadii ahayn looga baxayey diinta laakiin ay ahayd kufrun duuna kufr ha kufri aan diinta looga bixin laakiin macsi weyn ah inuu ku dhacay ilaa arrimo badan oo aan gaalnimadii weynayd ahayn baa kufri iyadana ku tilmaaman laa tarjicuu bacdii kufaaran yadribu bacdukum riqaaba bacdin iyo axaadiis la mid ah marka inay saas noqotona oo macsi weyn u ku dhacna waa macno labaad macno saddexaad baa jiro oo waxa weeye yusbixu arajulu fiiha mu'minan ay culimmada qaarkood ku fasireen oo ah ninku wuxuu waaberiisanayaa isagoo shay shareecada ka midihi uu rumaysan yahay ayuu waa beriisanayaa masalan kaba soo qaad fitnada waxyaalaha dhaca dhiigga ka mida wuxuu saaka rumaysan yahay markuu soo waaberiisaa in dhiiggiisu xaaraanka yahay wuxuu gabal dhacsanayaa isagoo rumaysan oo ku gaaloobay in dhiiggiisu uu xaaraanka yahay isagoo ku gaaloobay oo xalaashaday dhiiggiisii a markaasuu ay isdilayaan taasna waa lagu fasiray oo waa macno isaguna dhici kara oo saxiixa ahe kadib waxaa imanaysaa in dadku u kala baxaan labo taasuna waa aakhiru zamanka maxaa yeelay nebigu alay slam wuxuu ku xijiyey dajaalkii markaas inuu dhow yahay haddii dajaalka la sheegana waa akhiru zamankii marka calaamadihii u dambeeyey weeye taas marka xataa yasiira annaasu ilaa fustaadayni fustaadi iimaanin laa nifaaqa fiihi wa fustaadi nifaaqin laa iimaana fiihi taas inaa yacni waxay waxaa fasiraadeeda looga qaadanayaa waxaa ku dhow marka saa loo kala baxo waxaa ku dhow dajaalki inuu markaa soo baxo faإida kana dalikum faاntadiru الdajaala min ywmihi aw min gadin buu yiri marka inta ka horaysa ama fitantan hore muuyan sheegin saa in loo kala baxayo maxaa yeele dadku isku dhex jiraan waa la isku dhex jiraa marka ka digtoonow axaadiista fitanta in lagu fasiro macno mucayana iyo meel mucayana keliya in lagu fasiro haddaan daliil caddaynaya iman shay mucayana laguma fasiri karo وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال xفdت من رسuuل اللhi صلى الله عليه وسلم وعاءyن نبga عليه الصلاaة وaسلاaم waxaan ka xafiday oo aan ka weeleeyey laba weel baan ka weeleeyey xadiiثa laba weel ya laba weel wicaa waxaa la yidhahdaa shayga wax lagu shubo oo caanaha ama alaabta ama wax lagu shubo baa la yidhaahdaa marka laba laba weel baan ka nabiga alayه slat slaam ka weyneeyey oo xadiis kaga xifdiyay faama axaduhumaa midkood fabahahtuhu waan fidiyey oo waan sheegay wa ama alaaakharu ama midka labaad falow bahahtuhu haddaan sheego ama aan fidiyo oo dadka ku dhex fidiyo laquطica haada اlbulcuum dhuuntan ayaa la goyn lahaa buy dhuuntan ayaa la goyn lahaa kan kale adaash yani waa lay dili lahaa weye naftaydaan uga baqay kaas bulcuumka waxaa la yidhahdaa meeshaan jidiinkaa ee raashinku maro baa la yidhahdaa bulcuum ya marka wuxuu leeyahay laba yani laba weel baa nabiga alayh salatu salaam ka haya oo cilmiya mid waa midka aan fidiyey hadda wixii axkaam ku saabsanaa wixii diinta ku tacalluqay wixii ku tacalluqay waxyaala ummadda maaragtay diinteeda ku tacalluqa oo cibaadadeedii iyo camalkeedii ku tacalluqa wey kaas ma qarin karo maxaa yeele hadduu qariyo waa ismi waa dembi midka kalena ma aanan sheegin buu yidhi maxaa dhacay kaas waa akhbaar bay yidhahdeen culimmadu akhbaaro wey akhbaaro dhici doona iyo niman maaragtay iman doona iyo magacyadooda iyo maxaan kuu sheegay dadka fitnada ka qeyb qaadan doona qaarkood oo magacyadooda u sheeg sheegay iyo arrimahaas marka dadka wax uga laazimaya oo axkaamihi ma jiraan laakiin waa cilmi uun ikhbaara ah akhbaara ah a kaas marka maslaxo uma uyan arag waktigaas ama naftiisa ayuu u baqay inuu fidiyo saas darteed buu u yidhi haddaan kaa fidiyona maanta dhuuntaaba laygu dhifan lahaa oo sheegi lahaa alimaam ibnu bataal oo shaarix albukhaari kitaabka saxiix albukhaari wey xadiisku waxa weeye wuxuu leeyahay iclam buu yidhi ana abaa hurayra aclama nabigu alay sala slam wuxuu baray abaa hurayra biasmaa'ihim wa asmaa'i aabaa'ihim magacyadooda iyo magacyada aabbayaashood nimankaa umarada xunxun ee iman doonaa madaxda xun ee iman doonta buwa oo fitanta ku jirta walam ya'murhu bilkhuruuji calayhim walaa bimuxaarabatihim maca daalikana mana uuyan farin inuu la dagaalamo ama ku baxo ma uuyan farin nebigu alayh isalaatu wasalaam marka wuxuu leeyahay في عمدة القاري شرح البخاري كأنه أراد ما يتعلق بالفتن يعني waxyaalaha uu leeyahay abu hurayra haddaan fidin lahaa waaba l dhuuntaa laygu dhifin lahaa wuxuu leeyahay sheekh wuxuu yidhi kaأnahu araada ma yatacalaqu biاlfitani fitantii wixii ku tacalluqay wey mima laa yatacalaqu bidikrihi maslaxaة sharciya wax sheegitaankeeda maslaxa sharciya aanay markaa ku jirin wa yubaaxu lahu an yaskuta idaa khaafa aladaa oo ay u bannaan tahay inuu aamuso haddii uu ka boqo dhib in la soo gaarsiiyo a dhib in la soo gaarsiiyo hadduu ka boqo hadalladiisaas waxaa ka mid ah abu hurayra qowlkiisu ohan jiray acuudu biاllaahi min ra'si الsitiin wa imaarati الصibyaan saasuu ohan jiray ilaah waxaan kaa magan galay lixdanka markay gaarto sanadka hijrigaah iyo carruurtu markay madax noqdaan dhalinyaro yaryar oo madax noqonayo imaaratu sibyaan taasaan kaa magan galay buu dhihi jira waayahay xadiiskan kalean ku daraynaa insha allah markaasaan macnahooda isla fahmi doonahay walahu canhu walahu canhu yani alimaam albukhaari iyo muslimba way ka warinayaane abu hurayra صاdق المصدوq yqul نب عليه الصلاaةu وaسلاaم la rumeeyey run lowga ahaa ayaan mqlay buu yii oranaya halkة umatي ummadayda halaageed limat min qurayشh xalaayaday gacanta waxay ahaanaysaa halaagoodu dhalinyaro yaryar ugaylima waa taصغيir غulaam wy ulaam ulaamna waa ninka yar oo dhalinta yar oo dekurayga dhalinta yar marka calىa yaday ugaylimatin min qurayshin ha calaa yaday ugaylima waa jamcu tasgiir ghulaam ghulaamkii baa lasii yareeyey wiilal yar yar oo quraysha baa ummadayda halaageedu gacanteedu noqonayaan gacantooda ayay ku halaagsamaysaa oo isku dilayaan macnaha maxay maxaa halaaga ummaddu ku noqonaysaa ummad badan bay galaafanayaan dagaaladooda iyo iyagu xukunka ay ku dirirayaan iyo sida ay maaragtay u dagaalamayaan ummadda dhibaatooyinkii fitanta ay gelinayaan baa halaagaasu uu yahay siduu sheegay nabigu alay sla marka marwan baa la ag fadhiyey marwan ibn alxakam oo dowladdii bani umaya nimankii madaxda ka ahaa awowgood ahaa ayaa ag fadhiyey oo markaas madiine ayuu madax uga ahaa mucaawiya radia allahu canhu ee ninka la yidhaahdo marwan ibn xakam wuxuu ka ahaa madiina ayuu ka ahaa amiir ka ahaa marka ama guddoomiye gobol waxaad tidhaahdaba ama waali buu ka ahaa marka abu hurayrana meeshuu joogay madiinuu joogay oo meeshuu ku warramayo xadiis ku sheegay halakatu ummatii waxaan maqlay nebiga calayhi salaatu wasalaam ummadayda halaageedu wuxuu noqonayaa dhalinyaro yaryar oo quraysh ah baa ummadayda halaagaysa markaasuu marwan wuxuu yidhi marwan hadda waa quraysh lacnat اllaahi calayhim hilmatan ilaahay ha lacnado wiilashaas yaryar ummadda halaagi hadde ilaahay unbaa ka hadalsiiyey isaga inay wiilashaas qaar ka midahi kuwa la sheegaayo inayba noqdaan duriyaddiisii isaga ma uyan ogeyn qaala abu hurayra abu hurayra wuxuu ku yidhi ugu jawaab low shi'tu haddaan doono an aquula bani fulaanin reer hebel iyo bani fulaanin reer hebel la facaltu waan yeeli karaa buy maxaa yeele waan ogahay nebigu alay slam uu ii tilmaa uu ii sheegay ha fa kuntu akhruju raawigi ayaa odhanaya camr bnu yaxya bni saciid fa kuntu akhruju waxaan soo bixi jiray maca jaddii awowahay ilaa bani marwan nimankii ilmo marwaan ahaa ninkaas marwan alxakama wiilashiisii duriyaddiisii markay qabsadeen dhulka xiina mullikuu bishaam markii shaam madaxtinimadeeda la siiyey fa idaa ra'aahum hadduu arko awowahay axdaahan wiilal yaryar khilmaanan oo dhalinyaro ah qaala lanaa wuxuu odhan jiray casaa haaulaa'i waxay u dhowdahay kuwaanu an yakuunuu minhum kuwa abu hurayra sheegayey inay ka mid yihiin ayay u dhowdahay qulnaa waxaan dhihi jirnay buu yidhi anta aclamu adigaa nooga ogaan badan adiga ayaa nooga ogaan badan alimaam ibnu baطaal raxmat ullaahi calayhi marka isagoo tilmaamaya nebiga alayh sala salaam abu hurayra xadiiskan xikmadda weyne ku jirta waxa weeye mar walba nebigu alayhi salatu salaam ummaddiisa fitanta wuxuu u doori jiray inta ugu dhib yar sida ugu dhib yar oo ummadda dhiiggeedu ku badbaadi karo dhibkeedu ku yaraan karo ayuu mar walba ummadda u doori jiray oo hadduu xaakimku nin dhib badan yahay laakiin ay ka ka dhib badan tahay inay fawdo iyo dhib badan iyo dhiig badani dhaco wuxuu u doori jiray kaas daalimka ahun in lagu sabro inta ilaahay uu dhaafinayo inta ilaahay dhaafinayo marka dadka iskala boodayo oo maaragtay maxaa ninkan loogu kici waayey geesnimo uun moodaya arrinkaas sax maaha sax maaha mar walba sax maaha wuxuu yidhi alimaam ibnu bataal nebigu calayhi salaatu wasalaam abu hurayre wuu u sheegay magacyada aclama abaa hurayra biasmaa'ihim wa asmaa'i aabaa'ihim a walam ya'murhu bilkhuruuji calayhim walaa bimuxaarabatihim wiilashaa khilmadaas halaagga keenaya wuu u sheegay magacyadooda iyo reerkooda haddana kuma uu ma uyan farin inuu ku baxo ama la dagaalamo wain kaana akhbara ana halaaka ummatihi calaa aydihim inkastoo uu sheegay ummadda inay halaagayaan id ilkhuruuju calayhim maxaa yeelay kubixitaanka lagu baxo oo iyaga dagaal lala galo ashaddu fi lhalaaki halaagii mid ka daran buu keenayaa wa aqwaa fi listi'saal ciribtirkana mid uga daran buu keenaya faاkhtaara salى اllahu عalayhi wasalama liummatihi wuxuu ummaddiisa u dooray marka nebigu calayhi الsalaatu wasalaam aysara alamrayn labadii halaag kan fudud buu u dooray labadii halaag kii fududaa wa akhafa alhalaakayn wa hada alxadiidu xadiiskaasuna min bihi cala alkhawaarij buu yihi xadiiskanuna wuxuu ka mid yahay waxyaalaha ugu waaweyn axaadiista ugu waaweyne khawaarijta iyagu dagaalka un la taagnaa inay khulafada la dagaalamaan iyo saxaabadii lagaga hortegayo buu axaadiista ugu waaweyn buu ka mid yahay maxaa yeeley nebigu alayh salat slaam wiilashaas wuxuu u sheegay inay yihiin niman wax halaagaya saasoo ay tahay horena waxaan usoo marnay kuwa uu yidhi yani laa yahtaduuna bihadyi walaa yastanuuna bisunatii hadyigaygana ma qaataan iyo hanuunkayga sunanadeydana ma qaataan maca dalika oo amray in lagu sabro maxaa yeele dhibka ka badan oo ka weyn oo ummadda ku dhacaya ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam diidi jiray saas darteed buu oran jiray abu hurayra baa la yidhi acuudu billahi min ra'si sitiin ilaahu lixdanka marka la gaaro baan kaa magan galay wa imaarati sibyaan iyo wiilasha yaryari marka ay madax noqonayaan yushiiru ilaa khilaafati yaziid ibni mucaawiya wa kaanat calaa ra'si sitiin yaziid ibni mucaawiya madaxtinimadiisii khilaafada u qabsaday ayaa waxay ahayd lixdankii wa maata abu hurayra qablahaa bisana abu hurayre ilaahay ducadiisii waa u ajiibayoo fitnadaa ma uyan soo gaarin oo imaarati sibyaan inuu ka hor dhaco ayuu ilaahay weydiistay markaa ka hor buu sanad ka hor buu dhintay sagaal iyo kontonkii mise siddeed iyo kontonkii ayuu dhintay radia allahu tacaala canhu wa nasaxa waana noo naseexeeyey ummaddana waa u soo gudbiyey wixii nebiga alay slat slam uu ka maqlay halkaasaan caawa ku joojinaynaa wallahu tabaaraka wataala aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamedi wacala aalihi wa saxbihi ajmaciin